Agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland Mohammed Mursale Xersii ayaa tilmaamay in isbeddelka cimiladu uu si weyn u saameeyay dhinacyada nolosha bulshada beeraha iyo deegaanka, kuwaas oo ah ilaha nolosha bulshada Soomaaliyeed. Agaasimuhu wuxuu xusay in loo baahan yahay in la qaato tallaabooyin degdeg ah oo lagu yareynayo saameynta, laguna taageerayo beeralayda iyo dadka ku tiirsan kheyraadka dabiiciga ah ee dalkeena.
Waxaan rabaa si gaar ah inaan usii bogaadiyo in tiirkan environment and climate change lagu daray oo micnaheedu ay tahay dowlad ahaan Jubbaland inaan u soo jeesanay wax ka qabashadii arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo ah arrin saameyn fara badan hadda xilligan la joogo ku haysa wax walba oo ku hareereysnaa nolol maalmeedka oo ugu horeyso cuntada. Isbeddelka cimilada markii la dhaho beddelku negative-na waa leeyahay positive-na waa leeyahay. Wax walbana kheyr iyo shar labadaba waa wataan. Isbeddelka cimilada marka aan dhahno qaybteeda negative-ka ah ee saameynta yeelatay baan ka hadlaynaa. Cimiladii adduunka oo dhan baa meel kasta laga dareemayaa inay isbeddeshay. Meel kastana waxaa laga dareemayaa qayb ay isku beddeshay oo nolosha saameyn ku yeelatay. Isbeddelka cimilada bini'aadanka keenay. Kullu ilaahay baa watay oo ilaahay ilaahay bay wax walba ku dhacaan. Laakiin hadda sida la hadalhayo waxa weeye isticmaalka qaldan iyo pollutionska hawada lagu furay iyo qaabka nolosha loo maareeyay bay bay ku bilaabatay inay cimiladu sidaan isku beddesho. Cimiladu markay isbeddeshayna waxaa soo baxay negative impact oo ku dhacay qaabkii nolosha dhammaantiis oo ugu horeyso cuntadii. Beerihii oo ay wajaheen xaalado aysan ku bixi karin. xoolihii kadaalika oo wajahay ayagana xaalado dhibaato ku ah noloshii xoolaha ama tarantii xoolaha. Isbeddelka cimilada badda gunteeda waa ka dhacay. Baddii iyo kalluumaysigii saameyn xoog leh buu ku yeeshay. Ama berigii hore badda inay abaar ka dhacday xataa ma ogeen beri dhawaataa ogaaday. Badda dhexdeeda inay abaar ka jirto. Kolay agaasimihii wasaaradda kalluumaysigana wuu joogaa. Marka isbeddelka cimilada inaan qorshe ka samaysano as a state sidii sida agaasimaha uu sheegayba aan ula qabsan lahayn first stepku waa dhibta inaa dadku ay la qabsadaan in isbeddelka cimilada uu dhacay inay la qabsadaan laftirkeeda wax badan oo waqti abay qaadanaysaa tusaale haddaan kasoo qaato arrimaha beeraha hadda oo ayaan u dhundulolaaye cayayaano cusub oo aan jiri jirin oo aan ka jiri jirin dalka iyo deegaanada jubbaland yaa imaaday maqo ma dabaylahay noo soo raaceen ma temperatureki isbedelay bay ku dhasheen oo barbaariyey weli baaritaan baan ku haynaa laakiin
Agaasimaha ayaa hadalkani ka jeediyey kuna looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay nolosha bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland.